bismillaahi raxmaan iraxiim habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada qodobada ugu dooroon warkayaga habeen dowladda federaalk soomaaliya oo sheegtay in ay howlgallo kala duwan ee ka sameysay gobolka shabeellaha dhexe ku dishay saraakiil iyo dagaalyahano ka tirsan al-shabaab madaxweynaha puntland oo magacaabay taliyayaal ciidan iyo garsoorayaasha maxkamadda sare ee dowlad goboleedka puntland mas-uuliyiin ka tirsan koonfur galbeed soomaaliya iyo saraakiisha ciidanka xoogga dalka oo kormeeray xarumaha waxbarasho iyo caafimaad deegaanka bariire oo ku burburay dagaaladii dalka ka dhacay maxkamadda ciidamada qalabka sida oo xukun dil toogasho ah ku riday xubno ka tirsanaa daacish madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo magacaabay la taliyaha sare ee arrimaha dimuqraadiyadda iyo dowlad wanaagga wararka dibadda warkeena habeen aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah dhulgariir xooggan oo ku dhuftay dalka filibiin
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
waa habeennimo arbacaah taariikhdan oo ku beegan tahay ka bisha tobanaad ee oktoobar sanada laba kun iyo labaiyo labaatan dulmarka warkayaga haween kuwoodii ugu dooroona qodobadii aada maqasheen oo intaasi ka faahfaahsan haddii aan ku biloobo iyadoo howlgallo dhowr ah oo ka dhana al-shabaab weli ay ka socdaan qeybo fara badan oo ka mid a gobolada dalka ayaa dowladda federaalk soomaaliya waxa ay sheegtay in howlgallo qorshaysan lagu dilay xubno ka mid ah dagaalamayaasha al-shabaab war qoraal oo kasoo baxay wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa lagu sheegay in howlgal qorsheysan oo iska kaashadeen hay-adda nisa iyo beesha caalamka lagu dilay toddobiyo toban xubnood oo ka tirsan al-shabaab kuwaas oo ku jireen laba sargaal waa sida hadalka ay u dhigeen howlgalkan oo qorsheysay hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ayaa waxa uu ka dhacay gobolka shabeellaha dhexe waxaana lala beegsaday xubno ka tirsan al-shabaab oo isku aruursanayay deegaano hoos yimaado tuulada xabaadley ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa lagu yidhi war saxaafadeed dowladda federaalk soomaaliya ay soo saartay howlgallo dhowra ayaa weli ka socda guud ahaan dalka taliyaha ciidanka xooga dalka sareeyo guute odawaa yuusuf raage ayaa waxa uu isna maanta kulan la yeeshay saraakiisha hogaanada taliska guud ee ciidanka xooga dalka soomaaliyeed wuxuuna kala hadlay arrimo kala duwan oo ah howlgalka ka dhanka al-shabaab ee dalka ka socda ujeedka shirka taliyaha ciidanka xoogga dalka uu la yeeshay ciidamada xoogga dalka ayaa ahaa jiheynta howlaha horyaala taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo qorshayaasha dalka looga saarayo dagaalamayaasha al-shabaab oo howlgallo dhowra weli ay ka socdaan qeybo fara badan maxkamadda ciidamada qalabka sidana maanta waxay xukun dil toogasho ah ku riday xubno ka tirsanaa daacish oo dilal ka geystay magaalooyinka muqdisho iyo boosaaso cabdiwaxiid cabdulaahi daahir ayaa warkan diyaar la ah
maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa saaka mar kale dil toogasho ah ku fulisay aadan maxamed cali maxamuud iyo maxamed cali maxamed faarax oo ay maxkamadda ciidamada horey ugu riday xukun dil toogasho ah labadan eedaysane ayaa loo tiiriyey kulug lahaashiyaha in ay ka tirsanaayeen ururka daacish waxaana lagu eedeeyey in ay dilal ka fuliyeen magaalooyinka boosaaso iyo muqdisho agoost labada kun sagaal iyo tobankii ayay maxkamaddu ku riday dil toogashaa maantase ayaa lagu fuliyey sida uu warbaahinta u sheegay jenaraal cabdulaahi buulakemi xeer ilaaliyaha ciidamada qalabka sida ee soomaaliya
afar marxuum ex dable xoogga cabdi axmed xuseen taariikhdu markay ahayd toddobaiylaaatankii bishii koowaad laba kun sagaaliyo toban degmada yaaqshid waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah oo ahaa khisaastii marxuumiinta marxuumiinta sare ku xusan taariikhdu markay ahayd kowdii bishii siddeedaad laba kun sagaaliyo toban maanta oo ay taariikhdu tahay lixii labaatanka bisha tobnaad laba kun labaataniyo labo waxaa lagu fuliyey xukunkii dilka ahaa sidoo kale maxamed cali maxamed faarax abuu hurayra afar iyo labaatan jir ah uu dil bareer ah u geystay marxuum ekis kormeere saddexaad dowladda hoose maxamed cabdi dhuxulow dawiil taariikhdu markay shantii bishii sideedaad laba kun sagaal iyo toban falkaas oo ka dhacay suuqa siinaay ee degmada warta nabadda ee magaalada muqdisho waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaastii marxuumka sare ku xusan taariikhdu markay labayo tobankii bishii saddexaad laba kun labaatan maanta oy taariikhdu tahay lix iyo labaatanka bishii tobnaad laba kun labaatan iyo laba waxaa lagu fuliyey xukunkii dilka ahaa wabila maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa toddobaadkan sidoo kale fulisay dilal toogashaa kuwaasoo lagu fuliyey shucayb cabdulaahi maxamed saadiq cabdi jabbaar cumar iyo axmed cabdulaahi cabdi caydiid cabdiwaxiid cabdulaahi daahir warbaahinta dalsan muqdisho
waryahayaga cabdiwaxiid aada u mahadsan yahay markan haddaan eegno koonfur galbeed soomaaliya mas-uuliyiin ka tirsan koonfur galbeed ayaa kormeer ku tegay xarumaha waxbarashada iyo caafimaadka deegaanka beriida oo ku burburay dagaaladii ka dhacay deegaankaasi ibraahim mayo ayaa warkaan faahfaahinaya guud ahaan waxaa burbursan xarumaha danta guud ee deegaanka berire waana saamaynta ugu weyn ee ka dhalatay dagaaladii halkan ka dhacay goobaha burburka xooggan ka muuqdo waxaa ka mid ah iskuullada xarumaha maamulka iyo kuwa caafimaadka deegaanka xilligan kama jirto adeegyada aasaasiga ah ee bulshada sida caafimaadka waxbarashada iyo xarumaha loogu adeego bulshada ee maamulka wafdiga wasiirka wasaaradda batroolka iyo macdanta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo ay ka mid yihiin saraakiisha ciidanka xoogga dalka oo u kurgalaya xaaladda deegaankan iyo sida ugu fudud ee lagu horgelin karo xarumahan ayaa maanta kormeer ku tegey xarumaha waxbarashada ee deegaankan iyo kuwa caafimaadka wasiirka iyo saraakiisha la socotay ayaa ugu horreynba kormeeray iskuulka hoose dhexe ee deegaanka berire oo burbur xoogan uu ka muuqdo saraakiisha ciidanka iyo gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada maamulka degmada udhegle ayaana wasiirka faahfaahin ka siiyey sida ay bulshada ugu baahi qabaan in dib loo howlgeliyo xarumahan ugu horreyn guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada maamulka degmada awdheegle maxamuud sayiid axmed saakow ayaa wasiirka wasaaradda batroolka koonfur galbeed u sheegay in deegaanka xilligan uu baahi weyn u qabo in laga hirgeliyo iskuulo iyo xarumo caafimaad waxaa mahadsale ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed gaar ahaan taliya liibaan yuusuf taliyaha ururka tobanaad iyo taliyaha ciidanka howlgelinta gaarka haaruun xasan taliya haaruun xasan aad iyo aad u mahadsantihiin deegaankaasaad ugu shaqayseen ammaanka aad u sugteen runtii mahadcelin aad leedihiin ilaahay adiin mahad celiyo kadib uma wasiir ku soo dhowow deegaanka beriire waa nabad kulley waa aragtay meel badanaad booqatay xaaladeed waa okey isdhexgalka bulshada ciidamada saraakiisha kulli nabadgelyaa ka jirto dad isku faraxsan aad aragtay kulley wixii warbixin kale adagaa dhiibi doono deegaanka beriire kusoo dhowow kusoo dhowow ugu dambeyn wasiirka wasaaradda batroolka iyo macdanta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa jaaliyadaha ka soo jeeda deegaankan dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka koonfur galbeedba ugu baaqay inay ka shaqeeyaan sidii degdeg looga hirgelin lahaa deegaankan xarumaha muhiimka u ah bulshada waxaan ku soo wareegnay guud ahaan deegaanka beriire waxaan soo marnay xarumihii maxaanku idhahdaa adeegyada bulshada loogu talagalay sida iskuulkii oo runtii ka muuqda burbur xoog leh oo u baahan dayactir xoog badan in lagu sameeyo deegaankan waxaa ku nool bobulatn aad iyo aad u tiro badan oo u baahan waxbarasho xaqayna u leeyihiin inay waxbarashada helaan oo sidii ay u helayaan deegaanada kale ee gobollada dalka insha allahu tacaalaa anoo kaashanaya wasaaradda waxbarashada iyo maamulkii gobolka waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaalaa baahiyihii halkan aan ku aragnay in jawaab degdeg ah iyagan ay ka soo bixiyaan oo dhinaca waxbarashada sidoo kale meeshaan iga dambaysa waa m c h kii degmada oo isagan xiran bulsho meel ku dhaqan haddii ay joogto waxyaalaha muhiimka u ah oo aan laga maarmaynin waa waxbarashadii iyo caafimaadkii haba ay kala darnaadaan laakiin waxaa ugu daran caafimaadkii labadaba haddii aan haysanin bulshadu meesha ma ku noolaan karto runtii reer beriire waxay mudan yihiin ammaan gaar ah beriire markii la yidhaahdo dalka soomaaliya waxa waaye magac weyn oo aad iyo aad u weynoo dadyooga ku weyn oo aad caan u ah maantay waxay dhaantaa boqolkiiba boqol deegaano badan oo ka tirsan gobollada dalka yacnii si xurnimo leh ayaa waxaan ugu soo dukaamaysanay magaaladii dhexdeeda shaqo badan ugu soo qabsanay aad iyo aad waana ku faraxsanahay runtii in howshaan quruxda badan oo ay qabteen ciidamadan xoogga dalka soomaaliyeed waxaan mar labaad iyo mar saddexaad u mahad celinayaa ciidamadan ka howlgala deegaankan oo runtii ay sida aan aniga ka arkay si asluub leh ay ku dheehan tahay noo soo dhoweeyeen wanaag leh dadka shacabkana aad iyo aad u qadarinayo mahadiha idinka gaarto ilaahay subxaanahu wa tacaalana ha idinka abaalmariy insha allahu tacaala waxaan rabaa sidoo kale inaan u mahad celiyo maamulkii gobolka shabeellaha hoose oo shaqooyinkii ka socday deegaanka bariire aan indhahayga ku soo arkay wax ka wada waxaan ka rajaynaynaa shaqadan kaloo qabyada ah iskuulkii iyo m c hkii inay iyaguna dhammaystiri doonaan hadduu ilaahay raalli ka noqdo insha allahu tacaalaa waxaan rabaa inaan baaqalkan ugu jeediyo jaaliyadaha ku abtirsada deegaankan bariire ee ku dhaqan dalka dibaddiisa shalay m c hkan idinkaa dhisay maantana waxaan idinka codsanaynaa insha allahu tacaalaa inaad maaragtay m c hkii iskuulkii dadka deegaanka aad u howlgelisaan si hawshaas ay u socoto insha allah
ibraahim maxamed mayow telefishinka iyo raadiyaha dalsan bariire
waryahayaga ibraahim madow mayow aaduu u mahadsan yahay markana haddaan eegno madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa cabdirasaaq cismaan xasan u magacaabay la taliyihiisa dhanka dimuqraadiyadda iyo dowlad wanaaga ee dowladda xasan sheekh maxamuud maanta magaalada muqdisho waxaa soo gaaray qaar kamid madaxda dowlad goboleedyada dalka ka jira kuwaas oo muqdisho u imaaday ka qeybgalka shirka golaha wadatashiga qaran uu ku baaqay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud mas-uuliyiinta imaaday waxaa kamid ah madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis laftigareen madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed qoorqoor iyo sidoo kale puntland siciid cabdilaahi deni muqdisho ayaana lagu soo dhaweeyey oo iyagu ay ku sug halka warkaas aad kala socotaan waa raadiyaha dalsan muqbaaraadka dibadda wadanka filibiin waxaa ku dhuftay dhulgariir xoogan oo khasaaro badan uu ka dhashay dhulgariirkaas ayaana lahaa saameyn aada u daran warkii habeenna waa naga intaa
wararka adla haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa tala la hel